culammada iyo guddiga masjidka abaa hureyra dadaalka ay sameeyeen iyo shaqada ay qabteen runtii ayagoo wakiil ka ah bulshada wakiil ka ah runtii shaqo fiican ayay qabteen sida ay dadka u tirakoobeen sida ay lacagihii ay ogaadeen arrintaas arrin aad u fiican waaye runtii gacanta ka shaqaysay waa gacan aaminna waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan inay ay u gargaaraan dadkaasi uu dhibka gaaray annaka hormuud salaam foundation waa taqaaniin shirkadda idinku cusub ma aha waa hormuud iyo salaam ayaan anaga u adeegnaa oo u qaabilsannahay shaqooyinkaas bulshada loogu adeegayo marka annaka waxaan go'aansanay inaan kaga qayb galno barnaamijkan boqol kun oo dollar inaan kaga qayb galno marka waxaan rajaynayaa ganacsatada qaybaha kala duwan bulshada inay arrintan qayb ka qaataan